halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin jimca oo bishu ay ku beegan tahay kowda maaj sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad kusoo dhowaataan idaacadda maanta oo uu idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed xaashi qodobada aan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a shirkad bacaha iyo caagadaha la isticmaalay ka samayso mutuleelka guryaha lagu dhiso oo laga hirgeliyey magaalada garowe shir looga hadlaya arrimaha barakacayaasha oo lagu soo gabagabeeyey dhuusamareeb dakhliga gudaha soomaaliya laga soo ururiyo oo kordhay ayaa waxaanu eegaynaa haddaba sidee looga faa'iideyn karaa arrintaas shacabka oo adeegyada bulshadu ay u baahan yihiin waxa loogu qaban karaa waxyaabaha kale aad idaacadda ku maqli doontaan maanta waxaa ka mid a xubintii qiimaha xoolaha ah oo ku saabsan sayladda xoolaha ee magaalada bahar dheere qaybtii koowaad ee riwaayadda taxanaha ah ee amal ee aan uga hadalno badqabka iyo daryaalka carruurta soomaaliyeed barnaamijka dhakhtarka raadiha ayaa sidoo kale qayb ka noqonaya idaacadda maanta laakiin dhegaystayaal intaasoo dhan waxaa ka horreynaya warka idaacadda waxaa soo jeedinaysa leyla cabdi maxamed
waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud shir looga hadlayo arrimaha barakacayaasha galmudug iyadoo ay jiraan qoysas hor leh oo kusoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka galguduud soona gaaray degmada nuur cilmi cabdulle oo ah guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa sheegay in dadka barakacay ee ku nool galmudug aysan helin xuquuqaha ay leeyihiin wuxuu sheegay in shirkan uuga dhigan yahay dadka barakacay inay helaan guryo ay degaan oo maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay ka wada shaqaynayaan madaxa gargaarka bini-aadamnimo ee qaramada midoobay ayaa toban milyan oo doolarka mareykanka ah u qoondeeyey sanduuqa waxqabadka deg dega ah ee dalka zimbabwe waxaa la sheegay in loo baahan yahay lacag dhan shan milyan iyo saddex boqol oo doolarka mareykanka ah taas oo gargaar loogu sameynayo dadka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen abaaraha iyo dhaqaale la-aanta ka jirta waddankaas intii lagu guda jiray howlgal saddex geesood ah oo loogu hadlayay arrimaha bini-aadamnimo oo ay dalka zimbabwe ka mid tahay waxaa jiray kulamo ay yeesheen madaxda arrimaha bini-aadamnimada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waddankaas warkiio dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaha warkan iyo warbixinada kale waxaad dib uga daalacan kartaan mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g qaybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xaashi ayaan markan idinku wareejinayaa
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waagaaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan radio ergo idinkoo naga dhegeysan kara mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka magaalooyinka joogana waxay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada iyo bartaanu internetka ku leenahay radio ergo o r g aan ku bilaaba dhegeystayaal waxyaabaha aan maanta idaacadda idinkugu hayo magaalada garowe waxaa laga hirgeliyey shirkada wax soo saar ka samaysa bacaha iyo caagadaha inta qashin qubka lagu tuura ee la isticmaalay kadibna waxay soo ururiyaan oo waxay ka dhigaan oo ay ka sameeyaan mutulaalka guryaha lagu dhiso laguna quruxsado waa wax soo saar cusub oo kusoo kordhay kuna cusub deegaanka waxaana la sheegayaa in dad badan ay shaqo abuur u noqotay haddaba arrintaas iyo sida loo hirgeliyey iyo sida ay tahay in dadku ay uga faa'iideysanayaan waxaa warbixin arrintaas ku saabsan magaalada garowe ka soo diray wariyahayaga cabdiraxmaan maxamed xaaji waa shirkad yar oo marmarka guryaha lagu qurxisto ka samaysa bacaha iyo caagadaha la isticmaalay taas oo ka maarantay shamiitadii debadda laga keeni jiray maalin walba waxay soo saartaa in ka badan lix boqol oo xabo oo ah dhagaxa marmarka ah ee loo isticmaalo daydadka guryaha iyo huteelada barandooyinka goobaha baabuurta la dhigto marinada dadka ee wadooyinka iyo makhaayadaha marmarkaas oo muhiim u ah dhismayaasha ayaa debadda laga soo dhoofin jiray injineer cabdifataax axmed geere oo ah maamulaha shirkadda dhismaha ee cabe construction waxa uu raadiyo ergo u sheegay inuu hindisay mashruucan oo ujeedkiisu yahay in qashoqubka looga faa'iidaysto agabka dhismaha taas oo uu doonayo inay hoos u dhigto dhibaatada ay bacda iyo caagagu ku hayaan dhirta iyo xoolaha bilowga mashruucan waxa uu ku maalgeliyey toddobiyo toban kun oo dollar cabdifataax oo ah injineer dhisme wuxuu reediyo wargo u sheegay inuu khibrad u lahaa aragtiyo noocaas ah oo uu ku soo arkay dalal uu hore uga shaqeeyey sida uganda islamarkaasna uu tijaabiyey aragtidan intuusan ganacsi u bedelin midda koowaad waxa weeye bacdii geedihii ku dhegaysay oo dilaysay xooluhuna cunayeen horta meesha waa ka yaraanaysaayo hadda waa lala dagaalamayaa maalin walba waxa weeye waxbaa laga samaynayaa midda labaad caagidihii biyaha laga cabiyo yareerka ahaa iyaguna waxa weeye meesha waa ka baxayaanoo quruxdii magaalada iyo dariiqyadii yaaleen iyo qashinka tirada badnaa magaalada fulxumeynayay iyaguna waxa waa yaraanayaan teeda kale waxa faa'iidadaas waxa weeye bacaha iyo caagadaha markii qashinka magaalada la isku daro oo dhan boqolkiiba sagaashan waa bac iyo caag waxa soo hara waa kartoon arigu cuno iyo wax yaroo aan naf lahayn labadaa faa'iida marka waxaa soo raaca in shaqa abuur laga helay dhallinyaro badanoo hadda aan shaqo haysan inaan shaqa abuur ooga samaynay in kuwo kaloo hadda tiro badan aan rabno inaan iyagana aan tababar u samayno oon shaqooyin kale aan u abuurno kambani ahaanta ayada cabdifataax iyo kooxdiisu waxay ku shaqeeyaan foornooyin yaryar oo fuustooyin ka samaysan waxaana ka howlgala ilaa konton qof oo isugu jira kuwa qashinka soo aruuriya iyo shaqaale ku howlan inay isku kariyaan ciidda bacaha iyo cagadaha qashinka dabadeedna ay ku shubaan biro yaryar oo leh cabir lagu miisaamo dhagxaanta oo shan sentimitir ah taas oo dabadeed uu ka soo baxo marmarku kaalintii shamiitadu ay ka qaadan jirtay samaynta marmarka ayay ku bedeleen bacda iyo caag mid ka mid ah howlwadeennada shirkadda oo aan magaciisa sheegin wuxuu si gaar ah ugu xilsaaran yahay shan fuustooyinka shidaalka ah oo la kala gooyey oo inta dab lagu shido lagu milo ciidda bacaha iyo caagadaha hawshaas ayuu qabtaa maalin kasta in ka badan siddeed saac sida uu reediyo wergu u sheegay waa shaqo uu aada ugu qanacsan yahay oo uu bishii ka helo laba boqol oo dollar jiif iyo cunto shaqada marka aan soo galo horta marka hore caagadahan soo urursadaa marka xiga dabkaan shitaa marka xiga bacdaan soo qabtaa marka xigana ciiddaan kululeeya goorti baan degto shimlaantu oo biyo noqoto baan bacda ku walaaqaa waa walaaqaa walaaqaa walaaqaa cibaar markaan walaaqo oo bacdaas in badan oo fiican ku daro lix jawaana ugu yaraan markaasaa ciidda ku daraa waa walaaqaa waa jaraa waa sameeyaa
marka ciiddu waa ciid noocee wey ciiddu waa ciidda gudaha guryaha lagu saaxo wey waxaasaa isku daraa maalintii waxaan saaraa laba jeer marna saddex fuustaa shitaa marna waxaan shitaa laba jeer shirkaddan ayaa halkii mitir ee marmarkan bacda laga sameeyey ah oo ay ku jiraan ilaa shan iyo labaatan dhagax waxay ku iibisaa toban dollar waa qiimo aada uga jaban kan dibadda laga keeno oo mitirkii yahay shan iyo toban dollar bacaha yaryar ee ka samaysan balastiga ee lagu dukaamaysto ayaa marka la isticmaalo lagu qubaa wadooyinka suuqyada iyo goobaha qashinka oo ay dabayshu kasii qaado kuna fidiso meelaha dhirta iyo daaqa leh dadka wax ka yaqaan deegaanku waxay sheegaan in marka bacdu qabsato laamaha geedka ay qallajiso dabadeedna uu geed ku dhinto dhinaca kale inkastoo aan magaalooyinka sida garowe laga hayn tirakoob waxaa muuqata in jidadka lagu qubo maalin kasta kumanaan caagadood oo laga cabay biyo iyo sharaab maadaama aysan wadooyinku lahayn goobo loogu talagalay in lagu aruuriyo geyrre wuxuu ka soo jeedaa qoys lo-oley ah ka hor intuusan mashruuca bilaabin wuxuu doonayey inuu iibsado lo balse waxaa looga dardaarwariyey hamigiisa waxaana degniin lagu siiyey inuu ka joogsado iibsiga lo-daas maadaama ay u nugushahay cunista bacda oo halis ku ah nolosheeda bacdu lama falgasho dheefshiidka xoolaha taas waxay keentaa in neefka mindhicirada ay isaga marto dabadeedna uu baktiyo arrintaas ayaana ku riixday inuu ku fikiro mashruucan oo ay dhiirigelisay dowladda hoose ee garowe ninaan saaxiibo nahay ayaan u tegey waxaan ku yidhi waxaan rabay lo inaan aabsana layidhaahdo abshir faarax dheere oo ku nool magaalada galdogob waan ku yidhi niyo waxaan rabaa laba sac inaad iga iibisid wuxuu igu yidhi niyow lo-daan iska daa waxaa dhibu ka jirtaa bacbay kaa cunaysaa waana kaa dhimanaysaa hadda ka hor wuxuu yidhi niman loolay ahaa saddex sac baa waxaa ka cun bac ka cuntay kadibna qaliin bay ku sameeyeen oo inta caloosha dilaaciyeen iyagii oo aanan aqoon u lahayn bay caloosha inta jeexeen bay waxay ka soo saareen bicihii tolliinkii bay hadhow khaldeen saddexdii sacna saas ugu dhimatay marka wuxuu yidhi saasaa raggii lahaan jiray ba uga cararayaan hadda oo iskaga iibinayaan adiguna hadeertan adoon hadeertan loo oqon hataa hadda bilowday bacdaas aan maaro uga heleyna iska daa markaasay igu dhalatay inaan bacdan iyo hawshan inaan dhex galo iyo qaabka waddanka looga suulin lahaa oo waxtar looga soo saari lahaa khadiijo nuur xaaji oo ah hooyada toddoba carruura waa xogsato iyada iyo saygeedu waxay si wada jira subaxdii ugu baxaan sidii ay u maarayn lahaayeen nolosha carruurta afartan cisho ka hor waxay ku shaqayn jirtay inay dhabarka ku qaado qashinka xaafado ay macmiil la tahay deedna ay geyso meelo lagu aruuriyo qashin qubka iyada oo halkaasi ka heli jirtay nus dollar jawaankiiba laakiin maalmaha qaar dhardhiqidda ayay lacag wanaagsan ka heli jirtay toddobaadkii bishii hore waxay ka mid noqotay soddomeeyo qof oo dumar ah oo la shaqo bilaabay shirkaddan kaabe waxay aruurisaa bacaha iyo caagadaha oo shirkaddu u baahan tahay waxayna jawaankiiba kaga iibsataa hal dollar iminka khadiijo waxay toddobaad walba konton dollar ka faa'iidaa caagadaha ay aruuriso ee ay dib uga iibiso shirkadda
والله inaan inaan gur kastaan bilaabiyaan ku dhehata badan oo far badan oo maasha aanan iqad xataa isoo gasho fudud liigu keenaayo waana fududaa maasha adan waana fududaa waana dhabna muqab dheefaan ku qabnaa arrintan ayaa nolosha khadiijo iyo qoyskeeda wax weyn ka bedelay waxay reediyo wargo u sheegtay in markii ugu horreysay ay u guurtay qol jiingad ka samaysan oo ay ku dhisatay saddex boqol iyo konton dollar halka awal ay deganayd aqal coosh ah oo ku dhex yaala xeryaha barakacayaasha jowle ee garowe waxay kaloo iminka qorshaynaysaa inay carruurta u dirto iskuul dowladda hoose ee garowe ayaa shirkaddan u aragta mid wax ka qaban karaysa qashinka u badan bacaha iyo caagadaha ee jidadka iyo goobaha qashinka tuuran dowladda hoose waxay shirkaddan ku taageertaa aruurinta bacaha iyo caagadaha inay si bilaasha ku hesho waxayna xaafadaha ka abaabushaa ololayaal bulsho oo ay dadka xaafadaha iyo shaqaalaha fayadhowrka ee dowladda hoose ku soo aruurinayaan qashinkaas si shirkaddu u qaadato cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe
dhakhtarow cunugaygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladiis ugu walwalsanahay ii soo dhowee aan eege aad buu qandhaya nabaro jidhkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimahoo casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecadda oo ah mid si dhaqsa leh u faafaa waa cudur saamayn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka markaa qofka jadeecada qaba uu qufaco amba u hindhiso iyo taabashada walxaha wasaqaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yaryahay difaaca jidhkoodu waxa u nugul carruurtaan la tallaalin iyo kuwa ay nafaqadarradu hayso ee da'doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan uga hortago jadaacadda cudurka jadaacadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da'doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegeen in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadaacadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaafa qofac iyo oof wareen indhala-aan dhegala-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan radio ergo haddii aad rabto inaad la soo xiriirto ergo ama aad hayso fariin waxaad nagala soo xiriiri kartaa taleefanka bilaashka ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban waxaad la socotaan idaacadda arrimaha biniaadanimada ee ergo waxaad markana kusoo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo maanta ka imanaysa baar dheere waxaana soo jeedinaya wariyaha radio ergo axmed cumar saalixi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qiimaha xoolaha nool oo maanta ka imaanayo sayladda xoolaha ee degmada baardheer waxaana iminka ku sugan xoolo aad u tiro badan oo isugu jira geel lo iyo ari haddaba si aan u ogaano xogta dheeriga ee qiimaha la kalasanaya maanta xoolaha nool ee sayladda magaalada baardheer ayaa waxaa ii suurgashay inaan waraysto maxamed cabdulaahi xirsi oo ka mid a duulaaleyda degmada baardheer su-aasha ugu horreysay maxamed aan weydiiyey ayaa waxa ay tahay geela dhoofka heer koowaad iyo heerka labaad heerka saddexaad inta la kala siisanayo axmedow geela heerka koowaad waxaa la gadaa labaatan iyo shan milyan heerka labaad waxaa la gadaa labaatan milyan heerka saddexaad waxaa la gadaa toban iyo shan milyan ilaa toban iyo lix milyan waata geel dhaqaalka heerkiisa koowaad waa imisa geela dhaqaalka iyo heerkiisa koowaad waa ilaa toban iyo toddoba milyan heerka labaad toban iyo shan milyan heerka saddexaad toban milyan geela qalliinka
geela qalliinka oo geelkawaanka la yidhaahda toban milyan siddeed milyan lix milyan saasuu isoo dhex yaallaa waa tahay dhinaca kale ka waran ballo'da dhadiga ah heerkeeda koowaad waa imisa
axmedow saad haddaba adiga arkaysoo suuqa xoolaha aad ka aragtid jiilaal adag baa lagu jiraa qorraxdu aad bay u kulushahay safarka iyo xoololayda waa nagu yaryihiin inkastoo degmadu ay tahay degmo bobolation badan oo saddex gobol qaybisa oo xoolaheedu ay aad u imaadaan haddana sidii ay xooluhu imaan jireen hadda jiilaalkan uma imaadaan waa nagu yaryihiin lo'da iibkeeda markii looda dubaaxa ahoo qawaaraha la yidhaahdo shan milyan afar milyan saddex milyan saasay isu dhex taallaa dibida waaweyn sagaal milyan siddeed milyan lix milyan saasay isoo dhex yeelaan ayagan looda qaliinkaoo kale looda qaliinka ee lix milyan shan milyan waa saas qiimaheeda waatan maxamed bal waxaad iga warrantaa ariga marka laga hadlayo sayladda dabcan ganacsato badan ayaa ku sugan oo dhinaca magaalada muqdisho o gobollada kale dalka ka timid ariga dhoofka heerkiiskooda waa imisa
axmedow ariga qiimaha heerka koowaad waa laba milyan iyo shan boqol laba milyan milyan iyo toddoba boqol milyan siddeed boqol heerkiisa koowaad waa saas ariga iyo heerkiisa labaad geela dhaqaalka lo-da dhaqaalkaan leeyahay heerkeeda koowaad waa imisa lo-da dhaqaalka laba milyan laba milyan iyo shan boqol waxaad iga warrantaa ariga dhaqaalka maanta qiimaha la kalsanaya heerkiisa koowaad waad ka hadashay heerka labaad waa imisa oo sida tusaale ahaan ariga dhaqaalka ariga dhaqaalka waa adigu milyan baa u horrayso ilaa shan boqol iyo milyan inta ka dhexaysa waa un qiimayowgaas lix milyan lix boqol toddoba boqol siddeed boqol saasuu isu dhex yaala ariga dhaqaalka ariga gowraca oo kale imisuu saaka ka mariyaa sayladda xoolaha baardheer waa milyan iyo laba boqol milyan saddex boqol milyan shan boqol milyan saasuu isu dhex yaalla isagana marka hore waxaad iga wartaa bal maanta suuqa xoolaha badanaa ganacsatada miyaa suuqa joogta oo ka qayb qaadanaysa iibka xoolaha mise dadkii ganacsatada xilligan oo kale ma yimaadaan hadda adiguba sida aad aragtid waa xilli jiilaal ah oo adag xilliga jiilaalka ana dadka oo transitka oo safarka aad uma socon karaan oo qoraxdaa kulul balse baabuurta waa socdaanoo ganacsigii dadkii waa si daqiiqad daqiiqad aho ama saacada saacadahay ku imaan karaan laakiin xoolihii baa yidhi haddaba waad arkaysaa geela waa yaryahay ariga waa yaryahay lo-da waa yaryahay qoraxda kulol iyo xilligaas kulaylka ahna keenayo dadkuna waadba aragtaayo waa haddee fara badan yahay marka xoolaha noloshooda maxaa kaaga muuqanaya macaata mise waa fiican yihin sanadkii lasoo maray waa iska fiicnaa waa fiican yihin hadda xoolaha barbaxaalkooda iyo dhiigooda ma xumo okay waay
dhegaystayaal waxaa noo soo socda o aad maqli doontaan shir lagu soo gabagabeeyey dhuusamareeb oo ku saabsanaa xaaladaha iyo dhibaatooyinka ay wajahaan dadka barakacayaasha ah laakiin markan magaalada muqdisho toddobahaadkan hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxa ay soo saartay warbixin ay uga hadlayso daqli koror iyo in dhaqaalaha soomaaliya uu xoogaa kordhay kororkaas ayaa loo aanaynayaa daqliga gudaha ee canshuuraha ay dowladda soomaaliya ay qaado oo batay iyo weliba in wax soo saar uu jiro dhinaca kale waxaa la sheegayaa in loo baahan yahay sidoo kale in dowladdu ay samayso tallaabooyin dheerahaada si horumaro badan loo sameeyo i m f dhinaca kale waxay warbixinteeda ku sheegtay in ay jirto in soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ay soo kabanayso haddaba korarkaas ururinta daqliga gudaha ee dalka iyo canshuuraha sidee shacabka looga faa'iideyn karaa maxaana loo baahan yahay in la qaado si shacabka arrintaas loogu faa'iideeyo waxaan haddaba arrintan wax ka weydiinay maxamed cabdulaahi nuur oo ah qabiir dhinaca dhaqaalaha ah waryahayaga magaalada muqdisho maxamed cabdi xasan oo waraystay ayaa marka hore weydiiyey bal in uu faahfaahin ka bixiyo waxa ay ka dhigan tahay dhaqaalo korarka ee i m f warbixinteeda ku sheegtay
bismi illaahi raxmaan iraxiim haddii aan ku bilaabo su-aashaas aa i weydiisay waxaan ufi waxaan ka fiirinaynaa horta laba dhinac dhaqaale kororka ayaa mastul ka dhawaajisay dhaqaale kororka midda koowaad waxaan ka fiirin doonaa hadduu ilaahi yidhaahdo waxay noqonaysaa in wadanka dhaqaalihiisa waxa kudhin karo in mushaarka ama mushaaraad kale canshuurta la saarayo ama ganacsiga canshuurta la saarayo canshuurtaas markay korodho waxaa dhici karo dakliga wadanka ama dakliga canshuuraha kasoo xaroonayo inay kordhaan taasi waa midda koowaad midda labaad ee dakliga canshuuraha kasoo xaroonaya kordhin karta waxaa waaye in wadanka systemkiisa oo transparency ama corruptionka hoos loo dhiga haddii corruptionkaasi iyo nidaamka canshuur aruurinta oo aada looga taxadiro corruptionka la yareeyo waxaa dhici karto lacago badan oo si qalada loo isticmaali jiray ama dad fara badan oo canshuur dhaaf loo samayn jiray si corruption ah in lacagihii laga soo uruuriyo halkaana dakligii mataqaana laga soo qaadi jiray ama dekada ha noqoto ama airbortka ha noqoto ama ganacsatada gudaha wadanka degan ha noqoto in dakligii uu kor u kaco oo lacagtaasi sida ay amirka sheegtoo kala ay noqoto lacag aada u fara badan oo intii hore ka sarreysa si hadda ay miska warbixinta ay ku qortay waxaa waaye in markii hore ay ahaan jirtay dakliga soomaaliyeed saddex dakliga canshuuraadka haddii aanan qaldanayn saddex dhibic hal haddana u gaaray saddex ilaa iyo dhibic afar ama dhibic shan inuu gaari karo oo dhaqaalihii mar walba kor u kacay sagaladii hore sidii horena uu ka badan yahay marka waxaa loo fasiran karaa ama waxay noqon kartaaba ama waxay kordhin karaa canshuurahaas inay bataan waa un labadaa dhinac marna in ganacsatadii lacagihii laga qaadi jiray lagu kordhiyey taasi waxay keenaysaa in dakligii lasoo ururin jiray ay bato midda labaadna waxaa keeni karto in lacagahani transparency uu jiro isla xisaabtan uu jiro dibdabagal uu jiro taasina waa waxyaabaha kordhin karo in uu bato lacagahaas iyo canshuuraha ah la qaadayo waa midda kale oo kordhin karto marka sidee looga faa'iidaysan karaa ayaad is leedahay maadaama uu kordhay dhaqaalihii dalka ha maadaama dhaqaalaha wadanka uu kordhay marka laga fiiriyo dakliga soo xaroonayo waxaa la rabay in looga faa'iidaysto horta markii dhaqaalaha la fiirinayo waxaa jiro waxyaabo dhaqaala kaabayaal loo yaqaana kaabayaasha dhaqaalaha infrastructureka waxaa ugu horeeya horta in lagu horumariyo infrastructureka si dakliga uu usii kordho markii aad rabto inaad dakligaaga kordhiso haddii infrastructureka aad xoogi saarto waxaad dhici karto dakliga hadda aad haysato inuu ku laba jibaarmi karo in la dhiso wadooyin fiican oo fududayn karo gaadiidka inuu mari karo oo dabeecadii dekadekay timid oo kale in gobolla fog la geyn karo in la dhiso mataqaanaaye ama dekadii la horumaray ama dekad cusub oo kale lagu sameeya ila soomaaliya bad aada u dheer ay leedahay dekada cusub oo kale in lagu sii dhiso in airbortka oo kale aada mataqaana nidaam u yahay airbortka lagu weyneeyo ama airbor cusub lagu dhiso infrastructurada wadanka uu leeyahay ee kaabayaasha dhaqaalaha in lagu horumariyo haddii horumarinkaa uu dhaco levelka ama heerka hadda uu dhaqaalaha taagan yahay waxaa dhici karta inuu ka hormaro ilaan wadan walba wadanka uu ka infrastructure fiican yahay uu ka dhaqaala horeeya maxaa loo baahan yahay in adeegyada bulshada loogu qabto sidoo kale haddii infrastructureka la la qurxiyo sida aan sheegnay waxaa dhici karta incomekaasi inuu kordho sida hadda u yahayna uu ka bato markii incomeka uu kordhana waxaa jirta social service waxaa la yidhahda arrimaha bulshada in lagu qabto sida bulshada ilaan canshuurta bulshada ka timid in ayaga lagu celiyo oo ay noqoto canshuur representative leh oo dadkii sida looga qaaday si lamida lagu celiyo tusaale waxaa loogu celin karaa number one in loo sameeyo mataqaanaye goobo waxbarasho oo lacag la-aan ah oo dadka lacag lagu kaalmaynayo sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa ama lagu adeegi karaa bulshada in loo sameeyo waxyaaba isbitaallo caafimaad oo mataqaanay si lacag la-aan dadka lagu daweeyo in dadka liito oo kale cuntooyin iyo wax lagu siiyo waxyaabo fara badan oo ama iskuolka ha noqoto ama ha noqota waxbarasho sorry waxaan ujeedaa muxuu ahaa caafimaadka ha noqoto arrimaha bulshada oo kale oo si hoose loo kaaba waxyaabaha waxyaabaha bulshada loogu qaban karo bulshadana mar kasta oo canshuur laga qaado waxa aada mataqaanay ay sugayaan ama systemka iyaga xukumaya ay ka rabaan canshuurta inay noqoto canshuur ayaga kusoo laabata ilan marka horeba canshuurta waxaa loo qaaday waxaa waaye in bulshada lagu horumariyo markaan fiirino dakliga kordhay waa canshuurihii gudaha ee ganacsatadu inta badan laga qaadayay marka marka la fiiriyo soomaaliyana waxay leedahay dhulbeereed fara badan webiye ayay leedahay wax soo saarka dalka laftirkiisa haddii si wanaagsan loo hagaajiyo laftirkeeda dakliga dalka bal maxaad is leedahay
haddii hataasi aan ku hormaro marka hore horta wadankiisu leeyahay infrastructureka ma iyo canshuurahaasi iyo waxaas markii la hagaajiyo wixii kadib wadanka sidoo kale wuxuu leeyahay ila dhaqaale sida ilaha dhaqaalaha xoolaha ilaha dhaqaale wuxuu leeyahay mataqaanay beeraha ah ila dhaqaale wuxuu leeyahay kalluumaysiga dhaqaalaha marka wuxuu aad u ficnaan lahaa oo wadamada naga horeeya ama aan dhaafi lahayn ama aan ku dhawaan lahaynba ama aan lamid noqon lahayn haddii si guud hal mar dhaqaalaha horumar hadda waxaa hormaray si ay inteeda ku qoran waxaa waaye in canshuuraha lacagta kasoo urureysay ay badatay si lamid a haddii maalgelinta lagu badin lahaa dhanka beeraha oo dawladdu ay dhiirigelin lahayd wax soo saarka wadanka gudihiisa ah sidoo kale la dhiirigelin lahaa dadka xoola dhaqatada ah oo wax soo saarka mataqaanay ama dhaqada xoolaha ama xoolaha caafimaadkooda ama wax tarankooda ama iibgeyntooda ama wax noocaas inaa diiradda la saari lahaa ay sidoo kale in la dhiirigeliyo dadka kalluumaysatada ah kalluunka mataqaanay ama dibadda loo dhoofin karo dawladda ay soo keento si loo iibiyo ama dadka localka lagu dhiirigeliyo inay isticmaalaan kalluunkii waxaa dhici lahaa dhaqaalo kubuc la baalansi dhaha oo dhiman dhan walba ka socda hadda waxay sheegtay warbixinta oo keliya inay cashuuro tahay laakiin waxaa dhici lahayd in dhanka infrastructure waxaa ujeeda agricultureka laga hormaro waxaa kaloo dhici karta in laga hormaro dhanka kalluumaysiga in laga hormaro dhanka dhaqayda xoolaha ama life stock in laga hormaro sidoo kale waxaa noqon lahaa marka wadanka dhaqaalihiisii inuu ku tiirsan yahay oo dhanba hal mar inay kudcaan taana waxay keeni lahayd wadanka inuu noqdo wadan gudbi kara heerka mataqaanay industrializationka ama in warshado wadanka la keeni karo ilan wax soo saarka wadanka hadduu baso warshadana waa loo baahan doonaa ilan warshaduhu waxay u yimaadaan in la helo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen ama alaabtii dabeecada waxay kasoo saareen waxa loo yaqaano raw materialka haddii raw materialka ku filan wadanka laga helo warshadu waa imaan lahayd dadkuna mataqaanay dhaqaalahooda kubci lahaa sidoo kale dadku markii dhaqaalahooda u kubca waxaa la heli lahaa taa energy fara badan ama energy lagu soo saari karo ama ku shaqayn karaan warshadahaasi waxay noqon lahayd marka si siman dhaqaalaha wadanka inuu hal mar kor u kaco iyadoo source of incomeka ama source of economica soomaaliya la fiirinayo annagoo dhaqaalayn inta badan kutiirsan yahay beeraha xoolaha kalluumaysiga ganacsiga wax noocaas ku tiirsan yahay inta marka hal mar dhaqaala hal mar u kici lahaa marka sideed is leedahay intaa waa lagu gaari karaa waxaa lagu gaari karaa marka ugu horeyso arrimahaas aan soo sheegnay in la helo horta transparency ama corruption la-aan haddii corruption la-aan la helo number one waxay qabsadayaan inta badan neeshinada ama wadamadan afrikaanka wax oryaamiya waxaa ugu horeeya musulmaasuqa ugu horeeya iyo waxa loo yaqaano waxay dabamarinta kow in la yareeyo waxaa kaloo lagu gaari karaa in dawladdu ay leedahay balaanis ama qorshooyin kala duwan oo waax walba oo dhaqaale ay ugu tala gashay mataqaana wasaarad walba oo wasaaradda kalluumaysiga ee dhankeeda ka shaqeysa wasaaradda mataqaanaye balaankeeda wasaaradda mataqaanaye wax soo saarka ama xoolaha ama beeraha oo kale iyadana inay balaankeedii wax soo saarka horumarayso
haddii aad joogto walnaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee reediyo walnaweyn dhegaystayaal waxaa noo soo socda o aad mar dhow maqli doontaan rubaayada taxanaha ah ee amel laakiin markan aan eegno magaalada dhuusamareeb waxaa magaalada dhuusamareeb gobolka galgaduud lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlaya arrimaha barakacayaasha gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada galmudug waxaa jira qoysas hor leh oo kasoo barakacay dhinaca bari ee gobolka galgaduud oo soo gaaray degmada haddaba wariyahayaga cabdirasaaq haajirow ayaa shirkan iyo waxyaabaha ku saabsan yahay iyo waxa uu soo kordhin karo waxa uu ka waraystay nuur cilmi cabdulle oo ah guddoomiyaha degmada dhuusamareeb oo uu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo shirkaas iyo waxa uu la xiriiray waxaa looga hadlaya maadaama barakacyaal badan ay jiraan qaxooti oo jiro soo laabad badan oo macnaha dadkii wadamada kale qaxootiyaalku ay kusoo laabanayaan ma helaan xuquuqaadkii ay lahaayeen cidda ku ku shaqada leh ama hay-adaha deeqda bixiyana ilaa loo laga helo sharci lagu hago oo ay ku aqoonsadaan sida la rabo wax looga heli mayo marka si loo helo shuruuc lagu hago iyo maxaan ku idhahdaay xuquuqda ay dadkaasu leeyihiin ama qaxooti ha noqdaan ama barakac ha noqdaan ayaa shalay iyo maanta looga hadlaya caasimada dhuusmareeb wax cad oo barakacyaasha ama dadka qaxootiga ah loo qabanayo miyaa shirka lagu soo bandhigay walaal rajadu waxay tahay dadka barakacyaalka waxaa loogu talagalay in la siiyo dhulal si macnaha loo helo cid wax haysata ama wax bixinaysa oo u dhista marka dhulalkii waa la helayaa ka galmudug ahaan hadda waxaa jira dhul loogu talagalay caasimada ku yaala in dadka barakacyaalkaa la geeyo kuwa cusub iyo kuwa horey u joogay waxaa kamid a kuwa oo xarumo danta guud kamid ah sida maxaanku idhahdaye sida meelo hore oo ciidamadu ay deganaayeen ama dowladdii dhexe kuwa degan dadkiina haddaan meel la geeyo loo diyaarin ma la fari karo marka waxa rajada waxay tahay haddii dowrkan siyaasadda uu fadhiisto heer qaran in la helo xuquuqdii dadkaas ay lahaayeen oo qolo kasta oo state kasta u diyaariya dhul dadka barakacyaalka ah in macnaha laga saacido in loo dhiso oo oo macnaha lagala qayb qaato xitaa in loo sharciyey
maxaa waktigan kusoo beegay shirkan in dhusamareeb lagu qabto guddoomiye
waxaa kusoo beegay horta waxa weeyaan waa waa waa in siyaasaddaas guud macnaha qaxootiga qaranka iyo barakaca qaranka soomaaliyeed tan la fariisiyo qola walba kaalintay ku leedahay ka qaadato yaa kasoo qayb galay shirkan
waxaa kasoo qayb galay hay-adda qaxootiga qaranka qaybo ka socday iyo wufuud kale oo ayaguna ka socdeen xafiiska ra-iisul wasaaraha shirku laba maalmood ayuu ahay shalay waxaa loo qabtay barakacyaalka sida a d b yada dadka ka socday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka dhalinyarada culamaa udiinka odayaalka qolo kasta unbaa kasoo qayb gashay maantana waxaa loo qabtay dadka ka socday maamulada sida gobolka degmada wasaaradaha xildhibaano maxaanku idhahdaye dadka u shaqeeya hay-adaha ayagu aqoonta gaarka u leh barnaamijyadan qaarkood uu ku shaqeeyo intaa oo dhan baa kasoo qayb gala maantana
waaya ma jirtaa tiro rasmiya oo barakacyaasha gobolka galgaduud ku nool oo la ogyahay ilaa hadda walaal gobolka galgaduud markii la yidhaahdo adna waxaan xoogaalanahay caasimada caasimada waxaa ku yaala koon iyo toban a d b ayaa ku taala waxay iskugu jiraan barakacyaalku kuwa cadow kasoo barakacay iyo kuwa coodkii anta ka dhamaaday ama xoolihii ka dhamaadeen gacan marnaan saa ugu soo barakaceen kolley tira koobkooda xafiiska wuu yaalaa qoys ahaan iyo qof ahaan intaba usbuucan ugu dambeeyey dad soo cararayay ayaa yimid oo ilaa konton qoys hadda liiskooda uu sii marayo marka kuwii hore iyo kuwii dambena waa joogaan laakiin maanta aan wax meel u saarnayn waya barakacyaashan cusub ee aad tiri u yimaadeen xaggee ka yimaadeen dhanka bariga dheer xeebta ah miyi iyo maga miyi iyo magaalaba waa ka yimaadeen oo dhankee ah ilaa xarar ilaa xarar dheer iyo dhankaas o dhan bay ka yimaadeen waayahay xaggee markay yimaadeen oo hadda ay joogaan walaal dadkaas intooda badan waxay joogaan soo gaareen hadda ku sugan yihiin caasimada dhuusamareeb waxay kusoo degeen dad ama maxaanku idhaha ehel ah oo weji aqoon ay ugu imaanayaan ama de ummadda muslimiinta ahu waa ka jasadin waaxidii sida nabigeenu sheegay caleyhi salaatu wasalaam ay islaamnimo usoo hoos galaan marka mana jiraan xarumo gaarahoo hadda u diyaarsanoo lagu daryeelo oo lagu kontaroolo oo lagu tiriyo marka kolley waan gudbinaynaa culayska ka jira calafna ilaah baa u hayo ad waxaa weeyaan marka dadkaasu waana iska dhibaataysan yihiin barakacyaashii hore u jooga caasimada noloshoodu sidee tahay barakacyaashii hore walaalow barakacayaalka horta waxaa jira kuwa ilmo yar yar oo xaraysan oo wax la baro ilaa sideetan toddobaatan meelahaas ka dhexeeya ayaa jira waxaa jira maxaanku idhahdaye kuwa oo hadda ka hor meel la dejiyey laakiin hadda runtii aan daryeelkii ay u bahnaayeen si nadiif aan u helin kuwa waxaa jira dhulku meel gaara degan laakiin kulligood waxay u baahan yihiin in lawada gacan qabto kuwan hadda shirka lagu falanqeeyey shirkan waxaa kasoo baxay arrimo la xiriira waxqabad in loo sameeyo barakacyaasha ay tahay in noloshooda wax laga bedelo shir maanta iyo shalay laga hadlayay waxqabadkiisuna haddii se usoo tugdegi karo waa dareemi kartaa haddii dhankii hay-adihii tahay haddii dowladii qaranka oo federaalka ay tahay haddii stateka dhexdiisa ay tahay haddii islaamnimada ay tahay in ummadaas xilliga kulul joogta oo dhibaataysan idal raxmadle lagu fiiriyo annagu hadda waxaan diyaarinaynaa inaan guddi qabanno guddigaas oo si islaamnimo ah si ehelnimo ah ummadda usii caawiyo sababto ay tahay qofka bini aadamkaahu hadduusan wuxuu cuno uusan helin nolol ma jirayso hoy ma jiro oo waxa weeyaan hal xaafadba waxaa la helayaa todoba qos lix qos ay soo degeen mana xamilayso kuwii horeo deganaay oo awalba xilli adag dadku ay iska joogeen ay macnaha isku kor baaba-ayaan marka bal in hoos loo sii ogaado oo ganacsatada iyo dhanka dowladaha hoose maamulka ah iyo dhammaan intaan iska gacan qabsano aan ama qaab yabo ha noqoto ama qaab kale ha noqotee bal in si aan ku daberi karno inaan si allah saan kusi daberi karno
haye munay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam haye fiican maanta waad soo dheeraatee waan kugu ceebaysnaa sidaan u lahaa hadda gaar beri gaar ayaan maanta lugta kula soo helay ma ogtay markaa guriga soo gelaysay baan dusha kaa arkay ee ka waran fuwaadyare iyo aabbihii fiicanay waa laguu fiican yahay aabbihiisna aad buu u mashquulsan yahay waana fiican yahay isagana markaad di arkaysa hadda ayaan rugta m c h ka ka imid oo mar allaaliya markii aan dhammaysta afartankii maalmood ee umusha aan ahaa kalkaalisada ayaa hadda ka soo tallaashay gacanta iyo lugta fu'aad yare waa kanoo hadda wii wii wii ku haya haa hooyo wanaagsan baa tahay oo weligeed baa dadka xaafadda ka horaysa waan ku majeertaa sidaad carruurta ugu dadaashid caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda mahadsanid abbaayo haayo waa marka keliya oo ay kaaga baahan yihiin hiilo caafimaad welibana hadda ayay ugu sii daran tahay oo la sheegayo in cudurkii dabeesha uu meelo dhulkeennii ka mid ah uu ka dilaacay oo markaasuu ku soo laabtay loona baahan yahay feejignaan weyn laga digtoonaado lixda cudur ee dilaaga carruurta ah haddaba cudurka dabayshu wuxuu hoos ugu dhacay tartiib tartiib ilaa laga soo bilaabo sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo shantii hase ahaatee dagaalkii weli ma dhammaan wuxuuna bilaabay inuu dib madaxa ula soo kaco si fudud baanan uga hortegi karaa si aan uga difaacno carruurteenna cudurkaas haddaynaan hadda dhammaystirin la dagaalankiisa in ka badan toban milyan oo carruur ah oo ka yar da'da shan jirka ayaa u dhow inay u naafoobaan cudurkan dabaysha dartii muddada afartanka sano ah ee soo socota sida ay sheegayaan hay-adaha caafimaadka ee iyagu odorosa xaaladaha cudurkan
dhegeystayaal waxaa noo soo socday mar dhow aad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha welina waxaad nagala socotaan ergo idinkoo naga maqli kara muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka magaalooyinka joogana waxa ay nagala socon karaan qaar ka mid a f m yada iyo bartaanu internet ku leenahay ee radio ergo o r g waxaad kaloo nagala socon kartaan bogogga aan ugu leenahay facebookka ee radio ergo iyo bogo kale ee twitter-ka haddii aad rabto inaad ergo la soo xiriirto waxaad fariintaada noogu reebi kartaa taleefonka bilaashka ee laba kun iyo labiyo toban adigoo cod halkaas noogu duubi kara kana hadli kara xaaladda deegaankaada iyo dhibaatada aad qabto markan waxaad kusoo dhawaataan riwaayadda taxnaha ah ee amal qaybteedii koowaad waxay ka hadlaysaa riwaayaddu badqabka iyo daryaalka carruurta soomaaliyeed waxaana idiin soo saaray raadiyaha arrimaha biniaadanimada ee ergo
waxaysan ogeen ogaada ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaysan ogeen ogaada dadweyne wada ogaada kusoo dhowow sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka ubadka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimada ee ergo oo xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta koowaad ee sheekada amal
waana amal iyo walaalkeed liibaan oo u socda dugsiga maalintaas waxay ahayd maalmo ay roobabku deegaankoodu ku badnaayeen intay u sii socdaan dugsiga waxay arkayaan carruur badan oo biyahaas roobka oo ay wasaqdu ka buuxaan ku dabaalanaya amalee amal abbaay imaqal hee hee aboowe waan ku maqlaayaa hee hee ii sheeg maxaan maqlaa aag aag soo ma arkaysid ciyaalaha xaafadda sida biyaha u ciyaarayaan maya maya aboowe soo ma aragtid inay biyuhu wasakh ka badan ay ka buuxaan soo ma arkaysid inay madoobaadeen maxaa igu diidaysaa adi keligeen soo ma aragtid daahir inuu lugaa kula jiro wuxuu rabaa inuu galo aniga sheekadaas ha ii keenin haddii aad gashid waxaan kuu sheegayaa macalinka iyo hooyo abaayo ma ii deesid xoogaa daahira la ciyaare amal waxay u soo dhaqaaqaysaa dhanka biyaha wasakhaysan oo ay carruurtu ku ciyaarayaan waxayna iyadoo caraysan u yeeraysaa daahir oo biyaha lugaha kula jira daahir daahir lugaha kala soo bax biyahaas wasakhaysan waxyar isug kaale ee buugaagta ii qabo ee markuu qabanayay buugaagta ee meeshaas ka soo bax ogowna ku sugi maayno waan kaa tegaynaa waan soo baxayaa laakiin macalinka ha ii sheegin adigana waad qoyan tahay macallinkana wuu arki doonaa
amal liibaan daahir iyo ardadii kaleba waxa ay imaadeen fasalka weli waa xilli hore waxyar kadibna waxaa u soo gelaya macallin barre oo diyaar u ah in cashirkii subaxa uu bixiyo laakiin isla ilbiriqsiga uu macallin barre fasalka soo dhex istaago wuxuu arkayaa daahir oo dharkiisu qoyan yihiin kabihiisuna wasaq yihiin una eg in uu biyo wasaq ah lugaha la soo galay
daahir daahir soo istaag halkan maxaa sidaan kuu qooyey maxaa sidaan kuu galay maxaa kuu qooyey soo ma arkaysid xataa sharbaadkaagu inay soo urayaan oo aan fasalkaba la joogi karin maxaad la een een leedahay maad si fiican u hadashid een een een macalin ciyaal baa igu tuuray biyaha roobka ee xaafaddeena daahiroo maxaad beenta u sheegaysaa soo adigii lugaha kula jiray ee diiday inaad ka soo baxday biyaha wasaqaysnaa mahadsanid amaal bal runta ii sheeg macallin barre carruurta xaafaddeena oo dhan baa biyaha wasaqaysan ee roobka ku dabaalanayeen isagana luguhuu la galay markii dambena wuu ka soo baxay fariid amaaley laakiin anigiyo daahir ayaa ka xisaabtami doona
macallin barre waxa uu ka hadlayaa fayadhoorka iyo sida ay biyahaas caafimaad ahaan u xun yihiin wuxuu ka warramayaa cudurrada laga qaado biyaha wasaqaysan iyo dhibaatada ay dadka u geysan karaan
ardayay maanta waxaan ka hadli doonnaa fayadhowrka iyo sida ay biyahaas wasakhaysan caafimaad ahaan u xun yihiin iyo cudurrada laga qaado biyahaas wasakhaysan ee si fiican u dhegaysta casharkeenna maantay ardayay waan u baahannahay casharkaas macalin waad maasan tahay cudurrada la socda biyaha wasakhaysan waxaa ka mid a jeermisyada kale ah bakteriyada fayraska barasayt wumis dhammaantood waxay khatar ku yihiin caafimaadka bini'aadamka haddii aan laga hortegin oo aan layska ilaalin ardayeey waa cudurro ay gudbiyaan cayayaanka ka dhasha biyaha sida kaneecada ama duumada iyo duqsiga iyo kuwo kaloo la mid a sidaa awgeed waxaa fiican biyaha la cabbayo in la daboolo isla markaana laga ilaaliyo xawayaannada si aanan cudurro u gudbin ama ayn dhibaato u keenin waxaa iyaguna khatar ah biyaha muddada dheer meel fadhiyey sida kuwa aad haatan soo aragteen biyahaas meelaha fadhiya waxay caan ku yihiin jeermisyo aad u fara badan oo dadka waxyeeleen kara xitaa biyaha haamaha iyo fuustooyinka ku jira haddii aan la daboolin ama aan la dhowrin jeermisku wuu ku dhalan karaaye ardaya ogaada garane macalin mahsanid marka waxaan idinku waaninayaa inaad ka digtoonaataan waxyaabahaas oo dhan jidhkiinnana aad nadiifisaan si aad uga hor tagtaan cudurrada ku dhaca maqaarka aad baad u maasan tahay macallin waan ku dadaali doonnaa waa cashar faa'iido badan maantana casharkeennii halkaas ayuu ku dhan yahay mahsanid macalin
amal walaalkeed liibaan iyo saaxiibkood waxay soo aadayaan xaafaddooda waxaa ka daba imaanaya aabbahood oo shaqadii ka soo rawaxay
amaal iyo liibaan aabbe maxaa dhacay waxaan filayay inaad goor hore gurigii tagteen aabba maanta waxaan ku daahay cashar aad u xiiso badan aabbe liibaanow muxuu ku saabsanaa maanta casharku aabo muxuu ku saabsanaa faydhor haa aabo weliba gaar ahaan biyaha wasakhaysan iyo cudurrada ka dhalan kara oo dhan buu macaynka micneeyey waa war aad u wanaagsan oo aad u fiican oo dhagaha u roon markaa ma laga faa'iidaystay aabbe si fiican oo aan la koobi karin maasha allah aabbe oodha iyo xeraday waad igu bannaantihiin si wanaagsan baad samaysay aabe ciyaalka xaafaddeena saaka waxay dhammaantood ku dadaalanayeen biyaha wasakhaysan idinkaa laydinka rabaa inaad ka celisaan oo aad u sheegtaan cilmigaad ka barateen dugsiga aabe aniga saakaba waan u sheegay xataa liibaan wuxuu rabay inuu ciyaalka la galo biyaha wasakhaysan ma liibaan baa sidaa doonayey haa aabe aabe barka ilaadaas waa iska daayay si wacan baad samaysay aabe hee aabbe saaxiibkiis daahir hee baa intuu lugaha la galay hee biyaha ay sugsaanta ka qooyeen oona soo ureen sharabaadadii ama sigisaantii baa ku soo uray samxaa markaa iskuulka ka dhacay markaa ma- ma- ma- macallinkii muxuu ku yidhi markaa aabe hee aabbe macalinkaa la hadle oo ku yidhi fasalka bannaanka uga bax si wacan buu u galay haye kurkiisa darteed haye kadibna macalinka casharka buuna siiyey haye liibaanna waxaa lagu amray hee inuu casharka daaqadda ka dhagaysto maasha allah maasha allah waa muhiim cashar qiimo leh baad qaadateen waa inaad ogaataan faa'iidada fayadhowrka haddii aan laga taxadarin nadaafadda deegaanka iyo guriga waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin badan oo caafimaad darro ah waa sax aabe waa sax aabbe amaaley hee aabe may maqli haa cudurrada shubanka iyo gooryaanka inta badan waxaa ka dhasha nadaafad darro waxayna saamayn ballaadhan ku yeesheen boqolaal milyan oo carruura oo dunida ku nool maanta aabbe
aabe hee aabbe anagu taas maxaan ka qaban karnaa aabbe waxaan ka qaban karnaa inaan gaadhsiinno dadka deriska inala ah iyo kuwa aan aqoon dhibaatada ay leedahay nadaafad darradu iyo xanuunnada ka dhasha aabbe waa ku sidee waa sax aabe waana bilaabaynaa insha allah
waxaad maqashay qaybta koowaad ee sheekada taxanaha ee amal oo uu soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimada ee ergo oo xaruntiisu tahay nairobi qaybta labaad waxaad dhegaysan doontaa jimcaha dambe haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu duubi kartaa taleefoonka bilaashka ah ee ergo oo ah laba kun iyo labiyo toban mahadsanid
akhlaaqdiyo erayga waxaan cilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada dhallaanko wada ogaada
haddii aad joogto gaalkacyo waxaaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m tahay raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
qaybihii u dambeeyey idaacadeen ayaanu soo gaarnay kusoo dhowaada markan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan ka imanaya jowhar waatan maryan sheekh cabdi
kulanti waxaana wanaagsan dhegaysta kusoo dhowaa barnaamijka dhakhtarka raadiya oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada joora xarunta maamul goboleedka hirshabelle barnaamijkeena dhakhtarka raadiya toddobaadkan waxaa marti noogu ah doctor maxamed cabdiraxmaan gaabow oo ku takhasusay cudurrada guud isla markaana ka howlgala xarunta gargaarka bulshada soomaaliyeed oo ah xarun gaar loo leeyahay doctore kusoo dhowaa barnaamijka dhakhtarka raadiya oo hadba su-aalo lagu soo weydiiyey dhakhtarka maanta fadhiyo kusoo dhowaa doctore barnaamijka dhakhtarka raadiyaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bacd acuudu billahi min ashaytaani arajiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wasali allahuma calaa nabiyina waxabiibina wmucalimina waqaa'idina waqaa'imina maxamed ibni cabdillah wacala aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd waa dhawahay walaal maryam waa mahadsan tahay adiga iyo radio ergo waa dhawahay maasha allah aada iyo aad
barnaamijkan oo ah hadba barnaamij su-aalo lagu soo weydiiyo dhakhtarka kuwaasoo kala soo xiriira ee dalka iyo dibadda dhegaystaha ugu horeeya iyo ditoorka assalaamu calaykum radio wergo magacaygu waa cabdiqani yuusuf waxaan ka soo hadlayaa gobolka sanaag gaar ahaan ceergaabo waxaan dhakhtarka weydiinayaa waxa keena cudurka xamada oo dumarka ku dhac markay uurka leeyihiin ama marka ay umur yihiin oo ilmuhu nuugaya oo kale marka daawose ma leeyahay maxaase loga looga hortegi karaa xanuunka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Ah, bismillaahi raxmaani raxiim walaalkeen wuu mahadsan yahay oo sanaag ku sugan Eh, haddii ilaahay idankeega uu leeyahay waxyaabaha keena qofka dumarka markay ay xaamilada tahay ama markay nuujinayso waa waxyaabo badan marka koowaad gabadha dumarka ee uurka leh way nugushahay oo waxay ka tirsan tahay ku jirtaa vulnerable group wax la yidhaahdo waxyaabo badan ay u nugushahay group eh, dadka u nugul dadka u nugul waxyaabo badan oo hadda aan sheegi doono waxaa ka mid ah ah, hydration oo kale gabadhii in ay ay fuuqbax ama socod iyo waxyaabo saas oo kale ah waxaa ka mid a viral infection eh, illness amaba infectionis waxyaabaha hergebka iyo waxyaabaha lamid oo loo baahnaa qofka markuu caadi yahay inuu difaaca jirkiisa u diyaarsan yahay soo gabadha xoogaa difaaceega sida caadiga ah ma u diyaarsan oo normal ma ahan Eh, waxaa waxyaabo badan oo bacterial causes ah jiri kara Eh, haddii ilaah idankeyga uu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah anemia iyo waxyaabo lamidana gabadha way u nugushahay badi waxaa loo tiriyaa marka gabadha markay uurka leedahay gaar ahaan marxaladda saddexda marxaladood oo trisemster one iyo two iyo three marxaladda markaas ay marayso iyo waxyaabo badi something eh, oo qofka uu cuno oo oo balanced diet aan ahayn yaa sababi kara calaa kulli xaal xumadaas ayada ah, calaa kulli xaal waxaa loo baahan yahay marka gabadha ayada in ay ay cunno iyo waxyaabo cabitaan iyo daryeel gaara ay hesho annaga haddaan soomaali nahay dee daryeelka iyo aad ma u fahamno Eh, gabadha markay uur leedahayna waxaan u fahamnaa caadiyan inay qof caadiya tahay taana ma loo baahnaa Eh, waxyaabo gargaaro badi oo loogu talagalo badanaa jira iyo xaalaad emergency iyo waxyaabo ay la socoto laakiin aniga waxaan ku talin lahaa uun gabadha saas oo kale haddii loo arko in dhakhtarka ugu dhow lala socodsiiyo oo gaar ahaan haweenka qaabilsan wixii talaa marka meesha laga qaato
waa mahadsan yahay ditoorka sidoo kale ditore dhegaystaha xiga ee waxa ee, kasoo wacay ditoorka ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ditoorka wuxuu weydiinayaa oo leeyahay halo radio ergo salaamu calaykum magacaygu waa cabdulaahi yuusuf oo joogo degmada shabeellaha hoose ee degmada san algooye diktoorka waxaan waxaan leeyahay maxaa keeno qufaha zaa'idka ah iyo lablabada diktoore intaas baan ku su-aalayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha bismillahi raxmaani raxiim cabdilaahi yuusuf oo afgooya joogo walaalkeen wuu mahadsan yahay Eh, su-aasha horta sidaan aniga eh, kan maxamed ahaan ah, aan u fahmayo wuxuu ka wadaa maxaa keena qufaca ama maxaa lagu daweeyaa Eh, maxaase keena lalabada Eh, qufaca iyo lalabada horta waa badi waxay u badan yihiin laba marxaladood oo kala duwan oo badina aan isku soo aadin marka aan ka hadalnoo kale eh, wuxuu ilaahay naga waafajiyo qufaca waxaa keena waxyaabo la yidhaahda chronic of asthma qofka haddii neef iyo waxyaabaha hadda soomaalida ay u taqaano kale hadduu qabo eh, qofka qufaciisa uu badanayaa waxaa kaloo jira waxa la yidhahda gastrophagial reflex disease oo jeerad loo yaqaano qofka hadduu ka jiran yahay cunaha iyo neefmareenada iyo eh, qufaciisa wuu badanayaa isagana Eh, waxaa kaloo jiri kara eh, herbal eh, fuluug caadiga oo hergebka caadiga ah oo aan dareemeyna lafteeda qufac wuu leeyahay Eh, inkastoo marxaladda markaas uu marayo loo fiiriyo qofka difaaciisa Eh, waxaa kaloo jiri kara qofka inuu qabo chronic of eh, bronchitis amaba wax la yidhahdo obstructive pulmonary eh, disease qofka mar haddii koolbo ama eh, eh, waxyaabaha soomaalida ay u taqaano qofka hadduu qabo qufaciisa uu badanayaa qufca waxyaabo kale oo keeni karana qofka hadduu itaal darnaado oo yacni difaaciisa meeshii laga raba uu gaari waayo ama qofka hadduu nuglaado already wuu qufacaya laakiin badi qufca waxaa loo tiriyaa waxyaabihii neefareennada iyo waxyaabaha cudurada ku dhaca ayaa badi loo tiriyaa lalabadoo kale lalabada way ka fududahay oo waxyaabo badana horta lalabada keeni kara waxaa kamidoo kale lalabada waxaa keeni kara gooryaanada badi lalabada way keenaan waxyaabaha la isaga mid yahay ka mid tahay waayahay waa mahadsantahay ditore ee dhegeystaha xiga haye ee dhegeystaha kale ee ditore waa kan waad maqlaysaa waxa uu leeyahay
waxaan joogaa juguun dheerfay ee gobolka sanaag waxaan dhakhtarka usoo gudbinayaa xaaskii oo iga qaaday cagaarfin ama jooxad maarkala yaabo marka bali dawal dawal in loo horejiriyeen kale ayaan weydiinayaa dhakhtarka in la kala qaado haddii la kala qaado wax tallaala ma leeyahay mase la kala qaadaa maxaase lagu daweeyaa intaasaan dhakhtarka weydiinaya
bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay walaalkeen ceel afweyn sanaag jooga su-aasha haddaan u guda galo wuxuu wax iga weydiiyey cagaarshowga horta ereyga cagaarshowga markaan fiirino magaca saxda ma ahan hadda astaamihii lagu arkay wax kamida unba annaga hadda soomaali haddaan nahay waxaan u qaadanay magacii inuu yahay cagaarshow magaca dii inkastoo oo oo waqti ay u baahnaan leh laakiin cagaarshow waxaa laga wadaa qofka marka uu beerka ka jiran yahay oo caabuq uu ku dhaco inflammation of livera la yidhaahdaa cagaarshowga marka sida hadda u yiri markaan u dhignaa ama qofka beerka markuu ka jira beerka sidaan ognahay horta before aanan sharaxin cagaarshowga beerka waa xubin muhiima mosti oo organ oo qofka bini aadanka ka mida cagaarshowga waana xarunta oo bile productionka ah oo dheecaanada iyo waxa soo saarta brotiinka samaysa glycogen sensasis oo laftirkeega sokorta iyo waxyaabi beerka marka haddii wen beerka isaga ah blocked uu noqdo bile lactigiisa uu soo daynaye waxaa la yidhahdaa hadduu xirmo ama uu kala goorojar sameeyo bile bellis up into the liver dheecaanadii wixii la gudbin lahaa oo geli lahaa ama ka bixi lahayaa waxay dul dhoobanayaan beerka laftirkiisa back into the intestines ama galbladerki ama bancreas wixii lamida qofka marka waxaa imaanaya calaamadaha hadda wiilka magaca uu ka dhigayo kale indhihii iyo maqaarkii iyo wixii cagaaranaya soo soomaalida marka inkastoo badiba beerka iyo aysan fahamsanayn hadda cagaarshoway u bixisay markaan marka cagaarshowga guda galno hebatitis ayaa la yihahdaa waxaa loo qaybiyaa hebatitis viruses ayaa la yihahdaa ilaa shanaa loo qaybiyaa shanta loo qaybiyo waa a b c d and e badi saddexda caanka ah waxaa la yidhaahdaa waa a e b iyo c waa hagaag intaasi waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii dhakhtarka raadiyo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle waxaana marti noogu ahaa dictor maxamed cabdiraxmaan gaabow oo isagoo ah ditoor ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarunta gargaarka bulshada soomaaliyeed oo ah xarun gaar loo leeyahay ditore waad mahadsan tahay maasha allah radio ergo waa mahadsan yahay sida wacan ay iisoo dhaweeyeen ummaddan ay ugu shaqaynaya aada iyo aad
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa